waxaan ka cabanaynaa na waxaanu nahay dhallinyarada bajaaj ku shaqaysa degmada garowe guddoomiyahana aanu ahay intaan iyo in shan jibaaran ilaa shan toddoba boqol oo gaari baa ka shaqeeya degmada garowe waxaan ka cabanaynaa degmada hoose baanu cabasho ka nahay waxaanu ka cabanaynaa inaynu ug hayaan wax la yidhaha faragelin waxaanu lahayn iskaashato waxaanu lahayn guddoomiye waxaanu lahayn guddoomiye ku-xigeen waxaanu lahayn guddi waxaanu lahayn sistem iyo nanaam iyo xeer hoosaad noo qoran arrinkaan ka cabanaynaa wuxuu ahaa toban wiil ama shan iyo toban wiil oo fawdaystayaal ah inay naga qabtaan degmadu maadaama ay naga qaadaan canshuur oo dakhli aan u xerayno aan caadi ahayn oo dheylilo ah dakhli dheylilo ah iyo dakhli saxdex bilooda iyo sanadle oo aanu nahay dakhliga baabuurta ugu soo waxsaarka badan dakhliga degmada garow waanu aaminsan nahay mishaarka ugu badan ay qaataan ciidamadu ama wasaaradu ay qaataan in dakhliga ugu badan oo soo saara bajaaj baa soo saarha annagoo cabanaynaba waxaan u nimid dowladda hoose xooghayaheedii iyo agaasimaheedii ay joogaan shir iyo nidaam baynu gelaynaa baa la yidhi furayaashu waa wareejinnay annagoo ka dhowraynay sistem iyo nidaam xalay dabeedna waxaa la yidhi kaxaya baabuurta gacantiina ku kaxaya waxaad geysaan stationka iyagoo ay wax ay sababeen oo u shaqaynayey ilaa toddoba boqol oo reer oo qoys walba uu ka kooban yahay ugu yaraan marka laisku celiyo lix qoys marka waa toddoba kun oo qof booy toddoba qof kun oo qof baa xalay iyo maanta biilkoodii la oo wax soo saarkii wax ku siyaasantiina ka xiran yihiin sababta ilaa iyo iminka ay ku xiran yihiin ma garan karno waxaana la ku damaaciyey xoogaagii dhaqaalaha mbaskara mayo waxaan u sheegayaa maamulka degmada qaybtooda iyagoo dhan maaha iyo ciidamada madaniga ah taliyaashooda inay ka waantoobaan waxyaabaha annagu waan is ognahay ee aniga iila yimaadeen oo xagga dhaqaalaha ah inay ka waantoobaan haddii ayna ka waantoobin waan caddaynayaa wax walba hebel hebel anoo dhahayo magacaabaya bajaajtaan annagaa xaraynay sifaha aanu xaraynayna waxaa weeye waxaa ku badatay fawdo waxmayaqaan keenay waxmayaqaankaas oo fawdada cilmigeediya waxay tahay aan aqoon annagaa xaraynay waxaan u xaraynay markaannu aragnay fawdadu inay keeni kastoo wax kasta oo amni xumo ah waxaannu u nimi xogayaha dowladda hoose iyo guddoomiyaha intaa markay ahayd oo aanu sidaa hadalkiinna ahaa raggii waxaa isku raacanay inaan annaga oo xora aan cidnana xoogin fawdada meesha ka jidha ciyaalku keenayaana inaanu arjici loo noqonay maadaama ay tahay dowladda hoose aanu u gudbinno oo dhahaan idinku aanu xil saarno xilkii saarno fawdadii waa sii badatay waa nolo yeeen dowladda hoose waxaa la yidhi qaabkaan fawdada u qabanno baabuurtii ma xaraynaa furahaynu dhiibno annagoo xayi ah aan cidnana qasbin